waxaan rabaa in yar inaan ka sheego anigu waxaan ahay sanadar ka tirsan aqalka sare anigiyo saaxiibkii cabdi axmed duxulow waxaa naloo doortay sanatarada galmudug waxaan weynay fursad aan uga shaqayna galmudug maxaa yeelay galmudugta aan joogno galmudug khilaafa oo aan dowladda la shaqaynay yaan qoorta naloo gelshay taasi marka waxay keentay adoo saddex kun iyo jajab qaadanaya fursad uma heli karta aad dalkaada iyo muxuu ah aad ugu soo laabato ood waqti u gelido laakiin haddaad heli karto dowlad u heelan waxaan u malaynaya intaan ka shaqayno waa inta hadda aan joogno oo muxuu aha madaxweynaha dowladda federaalka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee isu dhabar jabiyey runtii in galmudug maanta meeshai ay joogtay ay soo gaarto waxaan rabnaa inaan maanta xildhibaanada halkaan fadhiya ee galmudug loo doortay sidii annaga senatarada iyo xildhibaanada federaalka ee galmudug ka tegay aan fursad u yeelanno aan deegaankannaga uga shaqayno adinkuna aad fursad u heshaan iyo horumarin aad deegaankiina uga shaqaysaan ilaah baa ninku dhaariyey waxaad doorataan waxaad dowladdu jecesha maxaa yeeley waxa dowladdu diidadda haddaad doorataan wixii nagu dhici jira unbaa nagu dhacaya annaguna waa fashilmaynaa adinkuna waa fashilmaysaan taas marka waxaa leeyahay guddoomiye iyo laba guddoomiye ku-xigeen oo dowladda fikirkeeda taageersan doorta madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen dowladda la jaanqaadi karana doorta si aan annaguna fursad ugu helno oo aan nidhaah senatarada ugu faanno deegaanka waxaan ka qabannay adinkuna dhulka maqan aad u xoraysaan deegaanka wax uga qabataan jidadka u dhisataan dekedaha loo dhiso mucaarad ha u dhowaanina mucaaradadkiisu waa la haray annagana uu nala haray